alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamadi wala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati tawba ayaynu ku soo jiray waxaynu joognay aayadda siddeetan iyo koob iyo siddeetan ee min suurati tawba ayaynu joognay laqbadii koowaad waa laqbaynay aayadda hore waxay ku saabsanayd nebiga sala allahu aleyh wasalam in loo sheegaayo hadduu munaafiqiinta ilaahay dembidhaaf uga baryo iyo haddaanu uga baryin marnaba inaan loo dembi dhaafin istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum waxaa dhacday cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul markuu dhintay ayaa inankiisii cabdullaahi ayaa wuxuu u yimi nebiga sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul wuxuu ahaa nin munaafiq ah waa ra'su lmunaafiqiin inankiisu wuxuu ahaa muumin nabiga sala allahu alayh wasalam buu u yimi oo wuxu uhi yaa rasuula allah cabdullaahi bnu ubayin waa dhintay waxaan doonayaa inaad maradaada ama qamiiskaaga mara aad leedahay inaad markaa isiiso si aan ugu kanfo mar labaadka waxaan kaloo doonayaa inaad ku tukato nebigu sala allahu alayh wasalam waa ka yeelay maradiina waa siiyey waxaanu u yimi si ugu tukado cabdullaahi bnu ubay bni saluul cumar bnu khataab radia allaahu canhu wa ardaah ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam qabtay wuxu uhi yaa rasuula allah ma ninkii munaafiq ahaa baad ku tukanaysaa ee maalilheblaayo saa yidhi ee maalilheblaayo saa yidhi ee maalilheblaayo saa yidhi riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan inuu yidhi weliba ilaahayna waa kuu diiday inaad ku tukato may soo degin aayadda dambe ee imanaysa wuxuu u daliishaday cumar bnu khataab inaan lagu tukanayn aayaddan in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan ogaan lahaa toddobaatanka haddaan ka badiyo in loo dembi dhaafayo waa uga badin lahaa waxay ku tusinaysaa nebiga sala allahu aleyh wasalam raxmaddiisa iyo siduu dadka khayrka ula jeclaa riwaayo kale waxay sheegaysaa khuyirtu fakhtartu waa lay dooransiiyo waan doortay yacnii ilaahay dembidhaaf inaan uga baryo ayaan doortay wuxuu uhi cumar awdaa nebigu waa hormaray calayhi salaatu wasalaam waa ku tukaday markuu ka soo noqday ayaa waxaa ku soo degtay aayadda dambe walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri inahum kafaruu billahi wa rasuulih wamaatuu wahum faasiquun cumar bnukhadaab wuxuu ahaa mulhamu haadihi alumma ummaddan kii la ilhaamin jiruu ahaa oo nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam kaana fii man qablakum min alumami muxaddasuun fain yakun fii ummatii axadun fahuwa cumar ummadihii idinka horreeyey waxaa ku jiray dad la ilhaamiyo oo quluubtooda wax saxa lagu soo tuuro ummaddayda haddii cidi kaga jirto waa cumar baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa saas aawadeed muwaafaqaad badan buu lahaa uu qur'aanka waafaqaayo oo inta qur'aanku aanu soo degin hadalka uu yidhaahdo wax waafaqsan qur'aanku ku soo degayo dhowr iyo toban arrin oo mid walba cumar sheegay ayaa siduu u sheegay ama lafdigiisa ama macnihiisa waxyi ahaan ilaahay ugu soo rogay nebiga sala allahu alayh wasalam markii cumar sheegay dabadi marka tanna waxay ka mid tahay muwaafaqaadkii cumar bay ka mid tahay axaadiista sidaa sheegaysaa waa sugan tahay qaarkeedna waxay ku soo arooreen saxiixyada riwaayo kale oo culammada qaar ay taxsiininayaan waxay sheegaysaa cabdullaahi bnu ubay bnu saluul inankuu dhalay inuu nebiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam oo ku yidhi aabbahay markuu dhimanaayay wuxuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam maradiisa ha laygu kanfee ii soo weydii iiguna yeedh ha igu tukadee inuu sidaa ku dardaarmay dabeedna nebiga sala allahu alayh wasalam uu sidii ula tegey sidiina uu ka yeelay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sababta uuga yeelay maxay tahay maradan inuu siiyo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen cabbaas ibnu cabdilmutalib markii la soo qafaashay maalintii beder ayaa maro la doonay in la saaro oo lagu asturo nin dheer buu ahaa cabbaas marada waxa siiyey cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo qamiisuu leeyahay buu siiyey marka bacdii waxay yidhahdeen wuxuu ka abaalgudayay nebigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa uu u yeelay cabdullaahi bnu ubay bnu saluul nebiga adeerkii calayhi asalaatu wassalaam uu u yeelay buu ka abaalguday culamada qaarna waxay yidhaahdeen si aan markaa loogu nisbay nebiga sala allahu alayh wasalam wax bakhayltinimo ah oo haddii maradii uu diido dee waxaa dhici kari lahayd munaafiqiinta inay yidhaahdaan dee maradii inuu ku deeqo waa samayn waaye waa ku bakhaylay marka si aan bukhli loogu nisbayn bay culamada qaarkoodna sababta ka dhigeen calaa kulli xaal laakiin waxaa ka sii weyn qaraabadiisa iyo tafyirtii cabdullaahi bnu ubay bnu saluul uu ka tegey khaatir dhowr nebigu sala allahu alayh wasalam uu khaatir dhowrayo ayaa arrinka ugu weyne u ahaa asbaabaha kalena waa laga yaabaa inay raaceen waxaa laga qaadanayaa ciddii gaalnimo ku dhimatay inaanu ilaahay u dembi dhaafayn ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafayo ciddii gaalnimo ku dhimata ilaahay uma dembi dhaafayo waxaana loo jeedaa ciddii ku dhimata oo aan ka toobad keenin baa loo jeedaa farqina ma kale laha gaalnimada ruuxuu ku dhintay inay tahay min alkufri daahir gaalnimada markaa muuqatee daahirka ah iyo inay tahay ta khafiga ah ee la qarsado ee munaafiqnimada ah ee midnaba cidda ku dhimata ilaahay uma dembi dhaafayo aayaddanna waa ku tusinaysaa dalika biannahum kafaruu biallaahi wa rasuulih cillada iyo sababta waxaa laga dhigay inaannu ilaahay u dembi dhaafaynin inay ilaahay iyo rasuulkiisa ka gaaloobeen oo gaalnimadaa ku dhinteen waxaa kaloo laga qaadanayaa ducooyinka nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku duceeyo inaanay wada maqbuul ahayn ee munaafiq hadduu u duceeyo inuu ilaahay u dembi dhaafo munaafiqnimadiiyo gaalnimadii ku dhintay inaanu ilaahay u dembi dhaafayn walow istakfara lahu ilaahayba dembi dhaafa uga baryo nebigu calayhi salaatu wasalaame inaanu ilaahay u dembi dhaafayn baa laga qaadanaya aayaddan waxaa ka dambaysay aayadda kale sawaaun calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum markii dabadeed bay soo degtay aayaddaa kale oo loo sheegay marnaba inaan loo dembi dhaafayn in tastakfir lahum sabciina maratan laba ixtimaal bay lahayd toddobaatanka goorma waxaa looga jeedaa taxdiid mise waxaa looga jeedaa tagsiir iyo mubaalaqo bimacnaa cadadka toddobaatanku ma mafhuum buu leeyahay oo mafhuum mukhaalafa laga qaadanayaa oo toddobaatanka waxa ka badani lama mid aha mise mafhuumulcadad ma leh oo cadadka wax mafhuuma laga qaadan maayo culammadu marka hore waa ku kala duwan yihiin qaacidada cadadku sidiisaba mafhuum ma leeyahay oo mafhuum mukhaalafo ma laga qaataa mise cadadku mafhuumba ma leh culamada qaar waxay qabaan marka horeba cadadku inaanu mafhuum lahayn bacdu ahlicilmi waxay leeyihin maya cadadku mafhuum waa yeeshaa laakiin wakhtiyada qaarkood baa mafhuum mukhaalafo aan laga qaadan waa mas'ale usuuliyo culammada usuulka ay kaga hadlaan cumar wuxuu u fahmay cadadkan inaanu mafhuum lahayn oo sabciina maratan iyo waxa ka badan inay kala duwanayn nebiguna sala allahu alayh wasalam ma jasmin inuu mafhuum leeyahay ma goyn nawcan maa markaa waxa weeye arrinkaa in ixtimaal ku sugan yahay ayaa markaa ka muuqata cibaarada nebiga sala allahu alayh wasalam oo miduu markaa goynayay oo lahaa cadadka haddii toddobaatanka laga badiyo waa ka duwan tahay ma ahayn waayo wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa toddobaatanka haddaan ka badiyo in loo dembi dhaafayo waa uga badin lahaa saas aawadeed ma jasmin waxa toddobaatanka ka badani inay ka duwan tahay toddobaatanka ixtimaalkii geli lahaa ma taxdiid baa looga jeedaa toddobaatanka mise mubaalaqa looga jeedaa waxaa caddaysay oo kala saartay aayadda kale oo caddaysay inaan taxdiid looga jeedin ee mubaalaqa looga jeedin aayadda waxaa lagu khatimay wallaahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin ilaahay ma hanuuninayo duulka faasiqiinta hanuunin maayo bimacnaa cidduu ogaa inay faasiqnimo iyo gaalnimo ku dhimanayso ilaahay ma hanuuninayo aayadda ku xigta ilaahay wuxuu inoo sheegay kuwii laga dibriday nebiga sala allahu alayh wasalam inay raacaan ee ka hadhay oo duulaanka jihaadkee tabuuk inay u raacaan ka hadhay waxay ku farxeen munaafiqiintii baa loo jeedaaye fadhiisadka ay ka fadhiisteen jihaadkii oo ay nebigii ka dibdhaceen oo nebiga dabadii iska joogeen taasay ku farxeen waxaynay naceen oo karaahiyaysteen inay jihaadaan oo xoolahooda iyo nafahoodaba ilaahay waddadiisa ugu jihaadaan waxayna isku waaniyeen oo isku yidhaahdeen kul daran baa jire ee ha bixina waxay kulansadeen xumaano kala duwan jihaadkii inay ka hadhaan isagoo farducayn ku noqday waa xumaan iyo dembi marlabaadka xumaanta iyo dembigii inay ku farxaan markay la yimaadeen dabadeed inay ku farxaanna iyaduna waa dembi kale muuminiintu hadday dhacdo inay dembi ku dhacaan dembiga waa ka murugoodaan waa ka tiraanyoodaan waa isku ceelkaambiyaan iyagu waa ku sii farxayeen waa midda kale waxay nacayeen jihaadka ayay nacayeen inay jihaadaanba marka xumaano kala duwan bay kulansadeen wa qaaluu laa tanfiruu fi lxar waxay yidhahdeen kulka gudihiisa wakhtigaa kulul ha bixina oo jihaadkaa u bixina yay ku lahaayeen hadalkan culamada qaar waxay yidhahdeen iyagaa isku lahaayoo qaarkoodba qaarka kale ku lahaayeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen xataa mu'miniintay ku lahaayeen oo mu'miniintii waxay ku samaynayeen iyaga laftooda tasbiiq inay ka dibridaan yaa oo dagaalkii ka baajiyaan allah wuxuu yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum ilaahay dembi dhaaf uga bari lahum ay lilmunaafiqiin munaafiqiintaa laga soo warramayey aw laa tastakfir lahum ama ilaahay dembi dhaaf ha uga baryin siiqadu waa amar waxaa see looga jeedaa khabar waxaa macnuhu dhacayaa haddaad ilaahay dembi dhaaf uga barido iyo haddaanad uga baryin yacni marna loo dembi dhaafi maayo in tastakfir lahum haddaad ilaahay dembi dhaaf uga barido munaafiqiintaas sabciina mara toddobaatan mar bimacnaa toddobaatan goor haddaad ilaahay dembi dhaaf uga barido falan yakfira allaahu lahum ilaahay uma dembi dhaafayo sababta loogu dembi dhaafi waayaa la sheegayaa daalika kaasoo inaan loo dembi dhaafayn ah biannahum kafaruu billaahi wa rasuulih waxay u dhacday sababta inay ka gaaloobeen ilaahay iyo rasuulkiisa inay ka kufriyeen oo ka gaaloobeen daraaddeed bay u dhacday ba'du waa sababiya halkaa waxaa laga qaadanayaa cumuumu alcilla cid kasta oo ilaahay iyo rasuulkiisa ka gaalowdo oo sidaa ku dhimata inaan loo dembi dhaafayn baa cumuumulcillana ay ku tusinaysa cillada caamnimadeeda iyadoo manduuq ahoo cadna oo manduuq sariixa ah bimacnaa hadal lagu dhawaaqo cad yadoo ana aayadda suuratu nisaa baaba caddaynaysa wallaahu ilaahay laa yahdii ma hanuuninayo alqawma alfaasiqiin duulka faasiqiinta ah ee ogaa faasiqnimo inay ku dhimanayaan ilaahay ma hanuuninayo farixa almukhallafuuna bimaqcadihim farixa waa farxeen almukhallafuuna kuwii la dibridoo nebiga sala allahu alayh wasalam inay raacaan laga dibriday waxaa dibriday munaafiqnimadoodii nifaaqa ayaa dibriday shaytaan baa u qurxiyey qadaran baa sidaas loo dibriday camalka xunna iyagaa la yimi bimaqcadihim ay biqucuudihim fadhigoodii ay fadhiisteen bay ku farxeen waa masdar miimi ah khilaafa rasuuliillaah waxay fadhiisteen khilaafay rasuulka khilaafayaan daraaddii bay u fadhiisteen oo maqcadka oo masdarka miimiga ah laga tacliiliyo oo mafcuulu lahu looga dhigo mafcuulu liajli ay limukhaalafatihim rasuula allahi sala allahu alayh wasalam khilaafay khilaafayaan rasuulka ilaahay daraaddii bay u fadhiisteen waayo khilaaf waa masdaru khaalafa lifaacala alficaalu walmufaacala khaalafa khilaafan wa mukhaalafatan weji labaad waxaa lagu fasiray khilaafa in la yidhaahdo waxay noqonaysaa masdarnimo in lagu nasbinayo ay takhallafuu khilaafa rasuuliillah waxay u dibdhaceen dibdhac rasuulka ilaahay ay ka dibdhacayaan ama la yidhaahdo darafnimaa looga jeedaa marka la yidhaahdo masdarnimaa lagu nasbiyeyna ama maqcadka laftiisa masdarnima laga nasbiyay masdarun min hayri lafdi ama takhallafuu la qadaro oo la yidhaahdo qucuudka ayay la macno tahay weji saddexaad waxay tahay wayn leeyahay waa daraf oo bacday la macno tahay bimaqcadihim waxay ku farxeen fadhigoodii ay fadhiisteen khilaafa rasuulillaahi ay bacda rasuuliillaah markii rasuulkii ilaahay baxay dabadeed ay fadhiisteen ayay ku farxeen ayay ku farxeen wa karihuu waxay karaahiyaysteen an yujaahiduu inay jihaadaan bay karaahiyaysteen biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaan wa anfusihim iyo nafahooda ay ku jihaadaan ayay karaahiyaysteen fii sabiili illaah ilaahay waddadiisoo jihaadka ah ay ugu jihaadaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa tanfiruu ha bixina fi lxarri ay fii zamani alxar wakhtigan kulaylkaa ha bixina ee hadhka iyo guryaha iskaga sugnaada qul waxaad tidhaahdaa naaru jahannama naarta jahannama ashaddu xarraa yadaa darraansha badan xarran xagga kulka yadaa darraansha badan oo ka daran wakhtigan kulule qoraxdu kulushaay low kaanuu yafqahuun hadday ahaan lahaayeen qaar fahmaaya in jahannamo kulkeedu ka daran yahay kulkan adduunyada ay lamaa qaaluu daalik sidaa may yidhaahdeen ama lamaa takhallafuu may dibdhaceen waxaa laynoogu sheegayaa fiqhi la'aan iyo garasho la'aan iyo faham la'aani inay sababtay inay sidaa yeelaan waayo ruuxa caaqilkaa waxaa la yaqaannaa laba dhibaato tadarraanshaha badan baa la yska ilaaliyaa ee haddii dhibti yarayd laga cararo oo dhib daran loo cararo dee xaaladda noocaasa waxay noqonaysaa caqli la'aan bay noqonaysaa waa kalmustajiiri min alramdaa'i binnaar waa sida kii raranka ka cararay ee yidhi kulula ee dabka ku dhacay falyadxakuu ha qoslaan qaliilan ay daxikan qaliilan qosol yar ama zamanan qaliilan wakhti yar walyabkuu ha ooyaan kaiiran ay bukaa'an kaiiran oohin fara badan ama zamanan kaiiran wakhti fara badan ha ooyaan culamada qaarna zaman bay qadaraan culamada qaarna masdar bay qadaraan laakiin labada weji waxa fiican masdarka in la qadaro sababtu maxay tahay masdarku waa koobsanayaa oo kollayba zaman buu u baahan yahay zaman ayuu u baahan yahay marka waxa weeye macnaha masdarnimada ayaa waasacsan jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuun ha qoslaan markaa qosol yar hana ooyaan oohin fara badan jazaa'an ay lijazaa'in abaalmarin daraaddeed abaalmarin daraaddeed sidaa ha u yeelaan oo leh waa mafcuulu lahu lagu abaalmarinayo bimaa kaanuu yaksibuun waxay ahaayeen qaar shaqaysta oo kasbada ay ahaayeen lagu abaalmarinaayo oo bimaada jaarkiiyo majruurka jazaaga masdarka lagu tacalluqsiiyo waxaa kaloo bannaan sidaa marka lagu socdo inay jazaa'an mafcuulun lahu tahay in jazaa'an laga sifeeyo jazaagaasoo kaa'inan ahaaday bimaa kaanuu yaksibuun ay biladii kaanuu yaksibuuna kay kasbanayeene shaqaysanayeen ahaaday marka waxay noqonaysaa in waxa weeye sifo laga dhigo oo kaa'inan la qadaro oo jazaa'an ka sifo ah dabeedna kaa'inantaa ku tacalluqdo weji kale wuxuu yahay in la yidhaahdo jazaa'an waxaa lagu nasbiyey ficil masdarnimaa lagu nasbiyey waxaana ku camalfalaya ficil muqadar ah ay yujzawna waa la abaalmarinayaa jazaa'an abaalmarin baa la abaalmarinaya bimaa kaanuu yaksibuun kay ahaayeen qaar shaqaystaa laga abaalmarinaya oo ficilka la qadarayo yujzawna ah baa lagu tacalluqsiinayaa bimaa kaanuu siiqada waxaa loo sheegay amar laamkaa ku sugan falyadxakuu iyo walyabkuu waxaa la yidhaha laamu lamri laamul amar baa la yidhahdaa marka amarnimuu ku tusinayaa ficilku laamul amriguna asaalatan waa hoos dhigan yahay ha yeeshee hadduu xarfu cadfi galo waa la reebaa xarfu cadafkaasi hadduu yahay waaw ama faa sida qaalibkaa waa la reebaa naadiranna waa la hoos dhigaa hadduu suma yahayna si ka badan baa loo hoos dhigaa marka waawgu galo ama fa'du gasho laakiin calaa kulli xaal waxaa markaa laga qaadanaya amarnimo waxaa se loo jeedaa waa amrun yuraadu bihi alkhabaru amar khabar looga jeedo oo waxaa laga tilmaamayaa in yarna way qoslayaan ama qosol yar bay qoslayaan oohin fara badanna waa ooyaan sababtu waxay tahay intay adduunyada joogaan bay qoslayaan oo reeraynayaan aakhiroo dhanna waa ooyayaan intay ifka ku nool yihiinoo adduunyada joogaan oo dhan hadday qosalka wadaan dee qaliil bay noqonaysaa marka aakhiro loo ego waayo adduunyadii waa faaniya waa wakhti yar waana dhammaanaysaa aakhirana waa daa'im marka maadaama yacnii adduunyadii ay tahay mid dhammaanaysaa qosalka cimrigoodoo dhan ay qoslaan haddiiba laga soo qaado waxba kaga dhici maayo aakhiro intay ooyayaan fa in rajacaka allaahu ilaa taa'ifatin minhum fa in rajacaka allaahu hadduu ilaahay ku celiyo ilaa taa'ifatin koox intii ka ahaatay kooxdaasoo minhum yaga ka mid a kaa'inatin minhum fasta'danuuka ay ku idan weydiistaan oo fasax ku weydiistaan inaad fasaxdo lilkhuruuji bixitaanka ay baxayaan inaad u idanto u fasaxdo ama u oggolaato ay ku weydiistaan faqul waxaad tidhaahdaa lan takhrujuu maciya abadaa lan takhrujuu ma baxaysaan maciya aniga la jirkayga abadan weligiin bixi maysaan walan tuqaatiluu ma dagaalamaysaan maciya aniga la jirkayga caduwan cadowna lama dagaalamaysaan dagaalaa ila gelaysaanna ma jirto jihaadaa i raacaysaanna ma jirto marnaba ila bixi maysaan sababtu waa maxay innakum radiitum bilqucuudi awwala mara innakum idinku radiitum waa raalli noqoteen bilqucuudi fadhigaa ku raalli noqoteen aa fadhiisataan oo aad ka fadhiisataan jihaadkii hore awala maratin markii ugu horraysay waxaa ku raalli noqoteen fadhiga faqcuduu fadhiya oo yuurura maca alkhaalifiin kuwa hadho oo guryaha iyo ku hadho iskaga sugnaada kuwaa la jirkooda fadhiya oo maca alkhaalifiina lagu tacalluq siiyo faqcuduu ama la yidhahdo faqcuduu fadhiya maca alkhaalifiin xaala kownikum aad tihiin kaa'iniina qaar ahaaday maca alkhaalifiin kuwa markaa hadhay ee guryaha ku hadhay xaal markaa la jirkooda aad tihiin fadhiya walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadaa walaa tusalli ha ku tukan calaa axadin ruux ha ku tukan shakhsi ha ku tukan ama mid ha ku tukan axadkaasoo minhum yaga ka mida munaafiqiinta ka mida ha ku tukanin axadkaasoo maata dhintay abadan weligaa ha ku tukan walaa taqum ha istaagin calaa qabrih xabaashiisa korkeedana ha istaagin innahum yagu kafaruu billaahi wa rasuulih kafaruu waa gaaloobeen billaahi ilaahay bay ka gaaloobeen wa rasuulihi iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam ayay ka gaaloobeen wa maatuu way dhinteen wa hum faasiquun walxaal hum iyagu faasiquuna qaar faasiqiina ay yihiin oo taacadii ilaahay ay ka baxeen ayay dhinteen walaa tucjibka yaynay ku cajabin oo ku yaab gelin bimacnaa ha wanaajisannin baa loo jeedaa amwaaluhum xoolahooda xoolahoodu yaynay ku yaab gelinnin qaaraad wanaajisato yaynay noqon wanaag ku tiriso wa awlaaduhum iyo ubadkoodu yaynay ku cajabin oo ku yaabgelin innamaa yuriidu allaahu an yucadibahum biha wuxuu ilaahay doonayaa oo qura an yucadibahum inuu cadaabo bihaa xoolahaa inuu ku cadaabo ayuu doonayaa ama bihaa ashyaada la soo sheegay inuu ilaahay ku cadaabo ayuu doonayaa oo xoolihii iyo ubadkiiba ay soo gelayaan ila mid waliba waa jamcan fi dunyaa adduunyada gudaheeda inuu ku cadaabo ayuu ilaahay doonayaa wa tashaqa anfusuhum wuxuu ilaahay doonayaa inay baxdo nafahoodu ay baxdo ayuu doonayaa oo ay dhintaan wa hum kaafiruun walxaal hum iyagu kaafiruuna ay gaaloobeen iyagoo gaala a inay dhintaan ayuu ilaahay rabaa oo doonaya ilaahay wuxuu inoo sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam hadduu ka noqdo duulaanka jihaadka ah hadduu ka laabto oo mar dambe ay ka doonaan oo ka codsadaan nebiga sala allahu alayh wasalam inay raacaan inaanu u oggolaan arrinkaana u fasixin sababta loogu fasixi waayena waxay tahay markii hore ayay markaa dee cudurdaar la'aan ku hadheen iyagoo waxa weeye weliba sifadooduna ay tahay inay jihaadkana karaahiyaysanayaan oo nacayaan dembiga iyo xumaantaana ay ku farxayaan oo ku rayraynayaan markaa siday xumaanta markii hore ula yimaadeen ayaa la odhanayaa markii horeba haddaa markaa jihaadkii raaci weydeen dib dambe inaa u raacdaanna laydinma oggola taasina nooc cuquuba ah bay ku tahay waayo waxay ku noqonaysaa fadeexad waxay ku noqonaysaa ceeb waxay ku noqonaysaa shaabad ku taalla meesha lagu duulayaa markay dhowdahay fur iyo khaniimo in laga helayana ay filayaan marka loo diido waxay noqonaysaa lafteedu cuquubo ciqaab bay noqonaysaa low kaana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuk yacani waqhtiyada qaarkood bay doonayaan duullaanka inay raacaan markay khatar ka baqayaan ama dhibaato badan ay ka dareemayaan meesha ama ay isleeyihiin cadowga ayaa fara badan masaafada ayaa dheer jab inuu yimaadaa dhici karta oo tirada cadowgu waa fara badan tahay xaalaadka noocaasoo kale waxay jecel yihiin inay hadhaan laakiin markay is yidhahdaan cadowgu waa yar yahay masaafadu waa dhowdahay waxay u badan tahay in la furto waxay jecel yihiin khaniimada inay wax ka helaan waa nafci doon waa adduunya doon ajar doon ma aha waa adduunya doon marka nooc cuquubo abay ku tahay in waxa weeye loo diido inay raacaan nabiga sala allahu alayh wasalam ceebta ayaana wax walba kaga daran waatay munaafiqiinta qaarkood ay yidhaahdeen oo ka sugnaatay wallaahi waxaan jeclaan lahaa boqol jeedal in laygu dhufto oo waxa inagu soo degay ayna inagu soo degin ayaan jeclaan lahaa waxaa loo sababeeyey innakum radiitum bilqucuudi awala mara yacni waxaa ku raalli noqoteen fadhigaa markii ugu horraysay ku raalli noqoteen mar haddaa markii hore ku raalli noqoteen iminkana ku baaqi ahaadoo ku sugnaada falammaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum xumaanta marka cidila timaaddo oo xumaan doorato xumaantii xumaano kalay sababaysa waxay la mid tahay wa nuqallibu af'idatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara iimaankii markii ugu horraysay markay la iman waayeen dee waxay noqotay in iimaankii laga dhababay oo laga xidhay oo qalbiyadoodii laga gediyey faqcuduu maca alkhaalifiin khaalifiinta ayaa looga jeedaa culammada badankoodu waxay dhahaan khaalifiinta waxaa looga jeedaa carruurta iyo ragga cudurdaaryada leh hadday tahay kuwa gaboobay kuwa indhahala ah kuwa curyaanka ah kuwa laangadhayaasha ah kuwa xanuunsanaya iyo dumarka kuwaa la fadhiya oo la jooga qataada ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi maca alkhaalifiin waxaa loo jeedaa dumarka la fadhiya laakiin culamo badan baa taa naqdiyey oo radiyey jamacan jamcu salaamaha ah jamcu mudakari saalim siiqadiis ya iyo nuun laguma jamciyo dumar aan rag la socon laguma jamciyo ee khaalifa waxaa lagu jamciyaa ama khawaalif ama khaalifaat saas aawadeed baa culamo badani arrinkaa radiyeen oo yidhaahdeen arrinka noocaasi waa khalad alkhaalifiin nisaa keliya loogama jeedo rag baa ku jira haddii kale jamacan lama jamciyeen waana sida ibnu jariir sheegay waa sida ibnu kasiir ka soo naqliyey waa sida mufasiriin kale sheegeen naxaas wa khayru saxdu waxay tahay waa in raggii cudurdaarada lahaa kuwii xanuunsanayey carruurtii dumarkii wixii oo dhan baa la ysku daray dabeedna raggaa la qaalib yeelay alkhaalifiin saasaa loo yidhi qucuudkan la amraya qucuudu sharaf ma aha waa qucuudu madalla waa qucuud dulli ah daci lmakaarima laa tarxal libugyatiha waqcud fa innaka anta taacimu lkaasi ninkii gabaygaa tiriyey markuu gabayga tiriyey waxaa la xisaabiyey cay aad iyo aad u daran inay tahay zibirqaan ninkii la odhan jiru u tiriyey xutay'a gabayga zibirqaan wuxuu u tegey cumar ibnu khataab wuxuu idhi ninkani waxa weeye dee gabayga noocaasu ii tiriyey gabayga midhihiisii kaluu sheegay waxyaalihii kale waa u cudurdaaray ya maruu yidhaha layta aalulkhataab kaanuu kadalik alla reer khataab maysa ahaadaan oo waxyaalihii cayda uga jeeday ugu awilay inay ammaan tahay baydkan markuu marayay ay wuxuu idhi kan cudurdaar u heli maayo yaa kani waa dil yacani dil buu u dhacaya lafdigu wuxuu ahaa daci lmakaarima laa tarxal libugyatiha sharafaha ka tag buuri maxaa adigiyo sharaf iska kin galay laa tarxal libuqyatiha ha u guurin oo ha u safrin doonisaa sharaf dooniis waqcud iska fadhi fadhi fa innaka anta taacimu lkaasi waxaad tahay mid wuxuun cuna yacni waxna xidha bimacnaa cunto iyo marka waxa weeye masruuf iyo marriinubaad u saaxiib tahaye iska fadhi marka munaafiqiintii waxaa lagu yihi faqcuduu maca alkhaalifiin walaa tusalli calaa axadin minhum maata abada waxaa laga qaataa ciddii garanaysaa cid munaafaqnimadiisa og inuu munaafiq yahay oo nifaaqii qalbiga ku dhintay inaanu ku tukanayn ruuxii lagu og yahay munaafiq inuu yahay nifaaqii weynaa inuu ku sugan yahay ruuxii sidaa lagu og yahay hadduu dhinto lagu tukan maayo ciddii ogayd kuma tukanayso laakiin hadduu ruuxu ogaado hebel inuu munaafiq yahay oo dhintay dadka kale ma u diidayaa ma odhanaya war waa munaafiqi ha ku tukanina ha ku tukanina ahlucilmiga qaarkood waxay idhahaan maya waayo nifaaqu waa kufri khafi ah axkaamta adduunyaduna daahir bay ku dhisan tahay marka isaga khusuuskiisu kuma tukanayo laakiin mar haddii waxa weeye kufrigii aanu daahirsan waxba isagu dadka ka reebi maayo waxaana u daliila nebigu sala allahu alayh wasalam xudayfatu bnulyamaan wuxuu u sheegay munaafiqiinta qaarkood buu u magacaabay hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq yaa saas aawoodee waagii dambe cumar bnu khataab wuxuu eegan jiray xudayfatu bnulyamaan qofka uu xudayfatu bnulyamaan ku tukado waa ku tukan jiray ka uu xudayfatu bnulyamaan ka tago oo ku tukan waayo cumarna waa ka tegi jiray xudayfana ma odhan jirin shakhsigani munaafiq weeyo nebigaa ii sheegay ee dadow ha ku tukannina ma odhan jirin marka taas iyadaabaa u daliilay yidhahdeen culamadu ahlucilmiga qaarkood aayadda waxay ka daliishadeen ruuxii muslim ah ee dhinta in lagu tukado salaatualjanaaza wejiga looga daliishanayaana waxay tahay markii munaafiqii la diiday in lagu tukado oo sababta loo diiday in loogu tukadaana ay tahay gaalnimada daraaddeed waxaa mafhuum mukhaalafo laga qaadanayaa ciddii sifadiisu sidaa ka duwan tahay oo isagu islaamnimo ku dhintay in lagu tukanayo waxaana arrinkaas sii caddeeyey axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam baa sii caddaysay nebiguna sala allahu alayh wasalam cidda muslimiinta dhimata waa ku tukan jiray marka ahlucilmigu waxay yidhahdeen ruux kasta oo muslima oo dhintay in lagu tukado ayaa waajiba haddii aanu ahayn shahiid aanu ahayn shahiidulmacraka jihaadka shakhsigii lagu dilay ee isagu goobta ku nafbaxay in lagu tukadaa waajib ma aha waa dhacday waa dambe inuu qaar ku tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam shuhadaa'u uxud bacdulfuqahaana waxay ku xambaareen inay tahay ducaa oo waxay yidhahdeen marnaba shahiid lagu tukan maayo laakiin riwaayaadku waxaa daahirkeedu u eg yahay inuu salaatuljanaaza ku tukaday waa inay ducaa bes ahayn marka shahiidka in lagu tukadaa waajib ma aha waxay kaloo culammada markaa qaarkood ay yidhaahdeen kii khuluulka sameeyey ama kii naftiisa dilay iyaga laftoodana laguma tukanayo laakiin sida saxiixi waxay tahay yaga waa lagu tukanayaa laakiin cidda ahlulfadliga aba inay ku tukataa laga fiican yahay oo dadka qaar buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam salluu calaa saaxibikum oo isagu ka bixi jiray allah wuxuu yidhi fa in rajacaka allahu hadduu ilaahay ku celiyo rajaca waxay leedahay laazim iyo mutacadday mid walba leedaho mar waxay noqotaa rajaca rujuucan oo waa noqoshadii waa laazimo mafcuul ma qaadato marna rajaca mutacaddi bay noqotaayoo waa celin waa rajaca yarjicu rajcan waasamaa'i daati arajci marka tii mutacaddiga ahayd weeye falaa tarjicuuhunna ila alkufaar iyo fain rajacaka allaahu yarjicu bacduhum ilaa bacdin alqawla fain rajacaka allaahu ay fain raddaka hadduu ku celiyo ilaahay ilaa daa'ifatin koox intii ka ahaatay uu kuu celiyo minhum kooxdaasoo munaafiqiinta ka mida hadduu ilaahay dib kuugu celiyo ghaswadan ama duulaankan uu kaa celiyo qoladaa uu kuu celiyo aad gaadho fasta'danuuka ay ku idan weydiistaan oo kaa idan dalbaan oggolaansho ay ku weydiistaan idan iyo fasaxaad ay ku weydiistaan lilkhuruuji bixista ay kula baxayaan ay kaa idan weydiistaanoo inaad u oggolaato ay ku weydiistaan oo kaa dalbaan faqul waxaad tidhaahdaa lan takhrujuu bixi maysaan maciya aniga la jirkayga abadan weligin bixi maysaan mar haddaa iga hadheen waa sidaa iga hadheen baa weliginba iga hadhananaysaan yaa walan tuqaatiluu diriri maysaan oo dagaalami maysaan maciya aniga la jirkayga caduwan ay acdaa'an colna lama dagaalamaysaan duullaanna i raaci maysaan oo ilama baxaysaan cadowna aniga la jirkayga lama diriraysaan oo lama dagaalamaysaan sababtu waa maxay innakum idinku radiitum waa raalli noqoteen bilqucuudi fadhi baa ku raalli noqoteen awala maratin markii ugu horraysay inaad fadhiisataan baa ku raalli noqoteen faqcuduu fadhiya sidaa u yurursateen u yurura faqcuduu fadhiya maca alkhaalifiin kuwa hadhay ee guryaha ku hadhay ee ama cudurdaarrada leh ama carruurta ah ama ragga markaa waxaa weeye cudurdaar kale ah ama dumarkaa markaa la jirkooda markaa la fadhiya la jirkooda la fadhiya walaa tusalli ha tukannin calaa axadin yacni mid ha ku tukan axadkaasoo minhum yaga ka mid ahaaday munaafiqiinta ka mida ha ku tukan axadkaasoo maata dhintay minhum waa sifo axadkaa laga sifaynaya jumlada maatana axadkaa laga sifanaya waa sifo labaad waa sifo labaad weyi waxay kale culammada qaarkood ay banneeyeen minhum in laga dhigo xaal oo maata faacilkeeda laga xaaleeyo maata huwa wuxuu dhintay minhum xaalu munaafiqiinta ka mid yahay laakiin wejiga horaa fiican walaa taqum ha istaagin calaa qabrihi xabaashiisa ha isdul taagin innahum yagu munaafiqiintu kafaruu billaahi wa rasuulih waxay ka gaaloobeen ilaah iyo rasuulkiisa wa maatuu way dhinteen wa hum faasiquun walxaal hum yagu faasiquun daacada ilaahay ay ka baxeen fisqi dhammaystiran oo kaamil ah xaalay daacada ilaahay ka baxeen oo faasiqiin yihiin bay dhinteen walaa tucjibka iyo inay ku cajabin oo ha wanaajisan amwaaluhum xoolahoodu yaynay ku cajabgelin oo ku yaabgelin wa awlaaduhum iyo ubadkoodu yaynay ku yaabgelin bimacnaa qaaraad wanaajisatoo aad la dhacdo yaynay noqon innamaa yuriidu allaahu wuxuu ilaahay doonayaa oo qura an yucadibahum inuu cadaabo yaga biha yacni bi hadihi alashyaai almadkuura ashyaadaa la sheegay inuu ilaahay ku cadaabuu rabaa oo xoolahood iyo ubadkoodaa lagu cadaabayaa fi dunya adduunyada gudaheedaa lagu cadaabayaa wa tashaqa iyo inay baxdo ayuu doonayaa iyo inay baxdo ayuu doonayaa anfusuhum nafahoodu ay baxdo ay nafbaxaan wa hum iyagoo walxaal hum iyagu kaafiruuna ay gaaloobeen oo gaala yihiin inay dhintaan ayuu ilaahay rabaa oo nafahoodu saa ku baxdo aayaddan aayad la mida horaynu soo marray culammaduna waxay ka leeyihiin laba weji weji wuxuu ahaa in la yidhahdo taqdiim iyo ta'khiir baa ku sugan waxaa macnuhu u dhacayaa walaa tucjibka amwaaluhum wa awlaaduhum fi dunya marka fi dunya walaa tucjibkaa ku camal falays oo taqdiim iyo ta'khiir baa ku sugan wejigaa daa'ifo aan badnayn baa ku tegey waana soo sharaxnay wejiga jamaahiirta culammadu u badan yihin waxay tahay waa inay ku sugan tahay calaa tartiib oo aan taqdiim iyo ta'khiir ku jirin oo fi dunya yucadibahum baa ku camal falays see loogu cadaabaya haddaba wejiga hore wuxuu noqonayaa xoolahooda iyo ubadkoodu yaynay ku cajabin fi dunya adduunyada gudaheeda yaynay ku cajabin innamaa yuriidu allahu an yucadibahum biha fi alaakhira aakhira la doonaya waxaan in lagu cadaabo wejiga kale jamaahiirtu u badan yihin waxay tahay in la yidhaahdo wuxuu ilaahay rabaa xoolahooda iyo ubadkooda inuu adduunyada gudaheeda ku cadaabo oo see loogu cadaabayaa waxaa loogu cadaabayaa xoolihii waxay ku dhibaatoonayaan oo ku rafaadayaan sida loo ururinayo tacab iyo rafaad iyo dhibaato iyo daal baa ka haleelayay rafaad bay markaa kula kulmayaan mar labaadkana waxay markaa siday u ilaalinayaan ee ay ugu dadaalayaan ee uga naxayaan waxa ku yimaadee dhibaato ah ayaa waxay tahay nooc cadaab ah ubadkii waa saas si la eg waxay u baqayaan mar kasta ubadkii in wax ku dhacaan huqdaasay gurayaan naxdintaasaa ku sugan oo haddii laha dhibaatooyinka mu'miniintu waa kala mide maxaa yaga cadaab loogu sheega waxaa la odhanayaa mu'miniintii sawaab aakhiray rumaysan yihiin oo haddii xataa dhibaatooyin ku yimaadaan waa sabrayaan sawaab aakhiriyo ajar aakhiray niyaysanayaan ubadka hadduu ka dhinto inuu u saqiiray oo shafaacadiisa rajaynaayo oo hadduu ku sabro ajar ka helayo ayuu garanayaa markay musiibadii ku dhacdo wuxuu leeyay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa sabrayaa ajar bay u noqonaysaa shafaacadiisuu rajaynayaa waa taa dadka qaar ay leeyihiin ifya aakhira miduu ku nafci badan yahay ilaah baa og ilmihii markuu ka dhinto wuxuu leeyahay adduunyada iyo aakhiro miduu ku waxtar badan yahay ilaahay baa og dee munaafiqi ma rumaysna aakhiro sawaab aakhirana markaa waxba ma rajaynayo marka dhibta ku dhacdaa waxay u tahay isaga cadaab baqashada uu baqanayo iyo naxdinta uu ka naxayaana iyo ilaalinta siyaadada u ilaalinayaa ee uu ka warwarayo had iyo habeen in wax ku yimaadaan iyaduna waa saas si laeg waa nooc cadaab ah xoolihii markaa kama gudanayaan xuquuqdii markaa saarrayd waa bukhalaa ilaalintoodii xoolaha ilaalinayeenna aad bay ugu dadaalayaan zake kama bixinayaan waajibaad kama gudanayaan xataa naftooda inay ka anficin baa laga yaabaa marka nooc cuquuba unbay waxani ku tahay wa idaa unzilat suuratun allah wuxuu ihi waidaa unzilat marka la soo dejiyo suuratun suurad la soo dejiyo an aaminuu billaahi wajaahiduu maca rasuulih lagu soo dejiyo bian aaminuu rumeeya billaahi ilaahay rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuulihi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam la jirkiisana jihaada suurad marka sidaa lagu soo dejiyo anta waxaa ku bannaan in la yidhaahdo waxa weeye waa masderiyo ama waa mufasiro ista'danaka waxaa ku idan weydiisanaya oo kaa fasax dalbaya ulutawli kuwa khaninnimada u saaxiibka iyo hodantinimada ayaa inaad fasaxdo ku weydiisanayoo kaa dalbaya minhum xaalay ulutawlku yaga ka mid yihiin munaafiqiinta ay ka mid yihiin wa qaaluu waxay odhanayaan darnaa nadaa nakun waanu noqon waa jawaabu talab darnaa nadaa nakun waanu noqon haddaad nadayso maca alqaacidiin kuwa fadhiyaya la jirkoodaanu noqonaynaa raduu way raalli noqdeen waa jumla musta'nafa waxay ku raalli noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi dumarka markaa guryaha ku hadha ee ku sugnaada la jirkooda inay ahaadaan ayay ku raalli noqdeen wa jamcu khaalifa wa tubica waa la dhababo waa la xidhay calaa quluubihim qalbiyadooda ayaa la xidhay fa hum yagu laa yafqahuuna fahmi maayaan yacanii diinkii iyo wixii wanaagsanaa ma fahmayaan laakiin irrasuulu ha yeeshee rasuulku waaladiina iyo kuwii aamanuu rumeeyey ee macahu rasuulka sala allahu alayh wasalam la jirkiisa rumeeyey ama macahu la jirkiisa markaa ahaaday rasuulka sala allahu alayh wasalam jaahaduu way jihaadeen biamwaalihim xoolahooday ku jihaadeen wa anfusihim iyo nafahooda ayay ku jihaadeen wa ulaa'ika kuwan la soo sheegay waa rasuulka iyo mu'miniinte lahum alkhayraat khayraad oo dhan baa u sugnaaday fi dunya walaakhira wa ulaa'ika kuwaasi waa rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniinta wehelisee humulmuflixuun waa kuwii liibaanay weeye acadda allaahu ilaahay waa diyaariyey lahum yaga wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin buu u diyaariyey beero jannaad ah ayuu u diyaariyey jannaadkaasoo tajrii ay sabaynayso ama ay cararayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru durduradu ay cararayaan oo sabaynayaan waxa uu jannaadka ilaahay u diyaariyey khaalidiina fiiha xaal loo qadaray inay ku waaraan jannaadka gudahooda inay ku waaraan loo qadaray ayuu ilaahay jannaadka u diyaariyey daalika madkuurkaa la soo sheegay oo ah jannaadkaas inay gelayaan oo loo diyaariyey ay ku waarayaan alfawzu waa guushii alcadiimu weynida badnayd waa guul weyn ilaahay wuxuu inoo sheegayaa mar kastoo la soo dejiyo suurad qur'aan ah ama qayb suurad ka mid ah oo iimaankiiyo jihaadka la amro way cudur daaranayaan nimankii munaafiqiinta ahaa kuwoodii awoodda lahaa ee xoolaha lahaa ee waxay ku jihaadaan haystay oo nafaqa la'aani aynay haynin xoolo la'aani aynay haynin gaadiid la'aani aynay haynin ee awood iyo qaninimo u saaxiibka ahaa ayaa cudur daaranayoo le nafasaxo nadaah waxaannu ahaanaynaa dadka fadhiyaya la jirkoodaannu ahaanayna nadaah waxay ku raalli noqdeen inay dumarka la jirkooda ahaadaan saasay raalli ku noqdeen qalbiyadoodiina waa la dhababoo khayrkii baa laga xidha wax khayri ma gelayo ha yeeshee rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniintu waa baxayaanoo waa jihaadayaan laakiin waxay dhacdaa bayna mutadaadayn laba shay oo isku liddiya dhexdood bay markaa dhacdaa qoladani waxay ku raalli noqotay hore inay fadhiyaan oo aynay bixin qoladan kale rasuulka iyo mu'miniintu iyagu waa baxayaanoo waa jihaadayaan jaahaduu biamwaalihim wa anfusihim marka inay baxayaan baad garanaysaa marka bayna mutadaadayn laba shay oo iska horjeeda bay laakiin dhex dhacdaa marka rasuulka iyo mu'miniinta way helisaa yagu waa jihaadayaan xoolahoodiiyo nafahoodaba waa ku jihaadayaan waxaana u sugnaaday khayraat khayraadkaa waxay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood waxaa loo jeedaa alkhayraatu fi dunya waalaakhira if yo aakhiraba khayraat inay helayaan khayraadka adduunya waxay noqonayaan nasriga iyo haniimada ayay helayaan khayraadka aakhira waxay noqonayaan jannada iyo karaamada iyo shahaadada iyo raalli ahaanshaha yacni ashyaada noocaasay noqonayaan yani manaaficu daarayn labada daaroodba manaaficdoodu waxay soo gudagelayaan alkhayraat bay soo gelayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen lahum alkhayraat waxaa loo jeedaa xuurulciin baa u sugnaatay fiihinna khayraatu lxisaan aayaddaa kale ay usoo qaateen laakiin macnaha caamka a baa fiican oo haddii la yidhahdo khayraadkii adduunyaya kuwii aakhiraa u sugnaaday xuurulcayntii waxay noqonayaan qayb ka mid a tafsiirkana haddii la ysku qabto laba qowl ou midna caam yahay midna khaas yahay in lagu xambaaro kee habboon ayuhuma awlaa almacna alacam macnaha caamka ah ayaa ka habboonoo ka awlaysan macnaha khaaska ah si waxa weeye macnaha qur'aanku markaa uu bato waayo khaaskii wuxuu gudagelayaa caamka ayuu gudagelaya ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inay kuwaasi liibaaneen ayuu ilaahay inoo sheegaya almar'u maca man axab yacni waxa weye rasuulkii mar hadday weheliyaan rasuulkana jecel yihiin dee waxay ku sugan yihin khayr bay ku sugan yihin ilahay wuxuu u diyaariyey jannooyin jannadii waa diyaarsanta jannadii waa diyaarsanta waxaa laga deliishadaa ana aljannata makhluuqa jannada aakhire lama abuuri doonee way abuuranta horaa loo abuuray waayo ilaahay wuxuu sheegay waa diyaarsanta marka jannadii oo diyaarsan ayaa waxa weeye jannadii asbaabteedii yacni laga yaabaa dee in laga habsaamo marka macnuhu wuxuu u dhacayaa yacni jannadaa ku dadaala jannadaa ku dadaala yacni misaal yaroo basiita haddii la soo qaato ruux haddii waxa weeye guri loo xidhxidho caruusaddii la diyaariyo arooskii uu diyaar yahay shaqadii oo dhani dhammaan ay diyaarto isaguna u dhiman yahay inuu iska baashaalo iska maqnaado miet iskaba dhaxo ya jannadii waa ka weyntay taas allah wuxuu yidhi wa idaa unzilat marka la soo dejiyo suuratun suurad la soo dejiyo an aaminuu billaah lagu soo dejiyo ay bian aaminuu billaahi ilaahay rumeeye lagu soo dejiyo wajaahiduu jihaada maca rasuulihi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam la jirkiisana jihaada lagu soo dejiyo ista'danaka waxaa ku idan weydiisanaya oo kaa idan dalbaya oo inaad waxa weeye fasaxdo oo aad markaa iska dayso ku weydiisanaya ulu tawli kuwa haninimada u saaxiibka iyo hodannimada u saaxiibka waxaa kale jira tuul iyo tawl tuul waa dheerka tawlna waa maxay waa assacatu walghina waa haninimada weeye kuwii hodannimada u saaxiibka ee xoolaha lahaa ee gaadiid la'aanta iyo hub la'aantu aynay haynin ya ee awoodi karaaya jihaadkii baa kaa idan dalbaya minhum xaalay munaafiqiinta ka mid yihiin bay kaa idan dalbayaan wa qaaluu waxay odhanayaan cadfu tafsiir baa la yidhahdaa waayo idan dalabkoodii waxaa la macnaa jumladan kale marka cadafka waxaa la yidhaahdaa cadfu tafsiir hadalkii hadal la macna a baa lagu sii cadfo sii caddaynaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen darna nadaa nakun waxaanu noqon haddaad nadayso waxaanu noqon maca alqaacidiin kuwa fadhiya la jirkoodaanu noqonaynaa raduu way raalli noqdeen waxa bannaan in xaal laga dhigo waxay sidaa odhanayaan raduu xaal ay raalli noqdeen ama qad raduu xaqiiqe ay raalli noqdeen ama musta'nafa laga dhigo jumlo cusub raduu way raalli noqdeen bian yakuunuu inay noqdaan bay ku raalli noqdeen maca alkhawaalifi yacnii dumarka guryaha ku hadha dumarka sha'nigoodu dagaal ma aha jihaadna marka horeba ma saarnaba kutiba alqatlu waalqitaalu calayna wa cala alghaaniyaati jarru duyuuri shaacirka muxuu yidhi ragga haddaanu nahay yacni dilkiiyo dagaalka annagana lagu faral yeelay buui wa cala alghaaniyaati jarru duyuuri dumarka quruxda badanna waxa saaran buuhi maryaha inay jiidaan yacni saas yadaa buui wa tubica waa la dhababo waa la xidhay calaa quluubihim qalbiyadooda ayaa la xidhay oo khayrka laga xidhay fahum yagu laa yafqahuuna fahmi maayaan laakin alrasuulu waladiina aamanuu macahu jaahaduu biamwaalihim laakin alrasuulu ha yeeshe rasuulku iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu rasuulka sala allahu alayh wasalam la jirkiisa rumeeyey jaahaduu way jihaadeen biamwaalihim xoolahooday ku jihaadeen wa anfusihim iyo nafahooda ayay ku jihaadeen wa ulaa'ika kuwan la soo sheegay waa rasuulka iyo mu'miniinta la socotee lahum alkhayraat waxaa u sugnaaday khayraad oo dhan fi dunya walaakhira wa ulaa'ika kuwaasi hum almuflixuun kuwa liibaana iyaga weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk